halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonnaa kitaabkii nebi zakariyah nebi zakariyah wuxuu dadka u sheegayey uu qoray waxiyo la kaamili doono mustaqbalka marka masiixa oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka waa marka uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee magaalada yeruusaalem nebiga oo arrinkaasi isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad ee cutubka labaad ee kitaabkii nebi zakariyah waa baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo wakhtigaas quruumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu iisoo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yuhuudda ah wuu dhaxli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusaalem buu dooran doonaa
bashiirow masiixii kiilo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
markubuu ku yeeroo laysu soo baxaan barakaysanaynaa boqorkeenna weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanaynaa boqorkeenna weyn markuu baadirsuule bidci baadiyo baan barakaysanaynaa boqorkeenna weyn baraarkii ilaahee darteen loo bireeyaan barakaysanaynaa boqorkeenna weyn badbaadshaa adduunkee ballanqaadna siiyaan barakaysanaynaa boqorkeenna weyn
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka aayadda afraad markaasoo nebigu uu lahaa isagu wuu jawaabay uu la hadlay kuwii isaga hor taagnaa oo wuxuu ku yidhi dharka wasaqaysan isaga ka fura kolkaasuu isagiina ku yidhi bal eeg xumaantaadii waan kaa qaaday oo waxaan kuu xidhi doonaa dhar aad u wanaagsan haddaba tanu shakila'aan waxa weeye sawirka ugu quruxda badan ee ku qoran kitaabka axdigii hore yeshuuca ma hor istaagi karin ilaah quduus ah marka dharkiisu uu wasaqaysan yahay waxaa kaloo la muujiyey itaaldarradiisa oo markii la arkay in dharkiisu wasaqaysan yahay ayaa waxaa shayddaanku uu doonayey inuu ka faa'iidaysto yeshuuca oo uu baabi'iyo laakiin ma dhicin balse waxay muujisay itaaldarro ah in shayddaanku uu ku soo weerarayo yeshuuca wakiilka ma ahayn dadka oo keliya wuxuuse wakiil ka yahay innaga haddii aynu nahay masiixiyiin waxaannu ka dhex arkaynaa yeshuuca haddii aynu mu'miniinta ka mid nahay dembigiisii yeshuuca wuxuu ahaa wadaad ilaah hortaagan iyo mid ilaah dadka u doortay wakhtiyadii axdigii hore maalmaheenna rumaysta waliba waa wadaad ilaah hor jooga inkastoo qaarkeen ay xidhan yihiin dhar wasaqaysan waxaase qaarkiin laga yaabaa inaad isku tidhaahdaan sidee baan ku wasaqaysannahay miyaanan ku hoos jirin xaqnimada masiixa waa runtaa oo waad ku hoos jirtaa dhegaystow xaqnimada masiixa oo waad badbaaday waana sawirkii halkan laynagu siiyey oo yeshuuca qudhiisu wuxuu ahaa wadaadkii sare ee israa'iil isagiibaa dharkii wasaqda ahaa laga siibay taasoo u taagan dembiga waxaanay ahayd in la huwiyo dhar nadiif ah waxayna calaamad u tahay taasu xaqnimada masiixa waxaanay sawiraysaa nabaaddiinnadaada iyo tayda oo qidcadan ayaa ka dhigaysaa mid ahmiyaddeedu sarrayso saddexda cutub ee ugu horraysa kitaabkan ayaa laynoogu muujiyey in dadku ay yihiin dembiilayaal ilaah hor jooga waxaannu hortaagannahay ilaah innagoo nijaasaysan haddaan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaa xaqnimadeennana waxaa lagu masaalay sida calal wasaq ah waxaannu innaga oo dhan la mid nahay yeshuuca haddaba maxaynu ku beddeli karnaa xaaladdeenna aan caaqibada lahayn ee dembiga ilaah oo taasi kaga jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka saddexaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee baalka laba boqol kow iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan laakiin haatan sharciga la'aantiis ayaa xaqnimadii ilaah la muujiyey waxaana u marag furay sharciga iyo nebiyadii waxaana weeyaan xaqnimadii ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga ciise masiix oo u ah in alla inta rumaysato oo dhan waayo kala duwanaan ma leh maxaa yeelay dhammaan way wada dembaabeen oy gaari waayeen ammaanta ilaah iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa xagga madax furashada ciise masiix ku furtay waa maxay sababta aynu nimcadan ku mutaysannay waayo masiixa ayaa inoo dhintay oo daadiyey dhiiggiisii oo waxaanay taasu suuro gelisay in innagoo wasaqaysan aynu ilaah hor nimaadno ilaahna ma aqbalayo xaqnimadayada lagu masaalay sida calal wasaq ah laakiin dharka wasaqaysan waa laynaga siibayaa oo waxaa laynoo xirayaa ama laynoo huwinayaa xaqnimada masiixa markii aynu huwanno xaqnimada masiixa ma jiro nin innaga dacwad inagu soo oogi kara waayo waxaynu noqonnay kuwii ilaah doortay bal eeg waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha kow iyo soddon ilaa afar iyo soddon markaasoo uu lahaa haddaba maxan waxyaalahan ka nidhaahnaa haddii ilaah inala gees yahay yaa inaga gees ah kii aan xitaa wiilkiisa laxa jeclaysan laakiinse innaga dhammaanteen u bixiyey sidee buusan wax walbana inoola siin doonin isaga yaa ashtakeen doonaa kuwa ilaah doortay waa ilaah kan wax xaq ka dhigaa waa ayo kan wax xukumi doona waa ciise masiix kii dhintay oo haddana kuwii dhintay ka sara kacay oo ilaah midigtiisa jooga oo haddana inoo ducaynaya innaga war muxuu badbaadiyaheenna ina sharfay markii aynu isaga ugu kalsoonaanno sida badbaadiyaheenna ma ahan inuu dembiyada inaga tirtirayo oo uu inaga qaadayo dharka wasaqda ah laakiin weliba wuxuu ina siinayaa khamiiska xaqnimada oo ninna ma eedayn karo kuwii rabbigu doortay ha yeeshee hal aynu isweydinno innaga miyaa kuwa ilaah uu doortay ay dembaabi karaan jawaabta su'aashu waxay noqonaysaa haa muxuu haddaba dhallaanka ilaah samaynayaa waa hagaag waxaad samaynayso oo lagaa doonayo waxa weeye inaad dembiyadaada ilaah u qirato waxaa rasuul yooxanaa oo mu'miniinta wacdiyaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda sagaalaad markaasoo uu lahaa haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddii aynu luminno wehelnimadayada aynu la leennahay ilaah markaa wax badan baannu luminaynaa waxaan luminaynaa farxaddii noloshayada waayo dembi baa soo galay noloshayada waxaana lumaya awooddeennii oo suuragalna ma ahan inaynu degganaanno waxaan rumaysanahay asbaabta dad badani aanay u haysanin hubaasha badbaadada inay tahay dembiyada noloshayada ku jirta tan kalena ee aynu luminaynana waxa weeye sharaftii aynu ilaah ugu adeegnay iyo inaan howlihiisa wacdiga ku jirnay haddaba sidaad arkayso haddii yeshuuca ay ahayd inuu ilaah soo hor istaago maadaama uu yahay wadaadka sare waa qasab inuu dhar nadiif ah xirnaado ilaah baana dharka nadiifka ah keenaya bal aan su'aal idiin weydiiyo sidee baa ilaah uu inagu siinayaa dharka nadiifka ah wuxuu inagu siinayaa naxariistiisa waxaa haddaba jira markii aad eegto sanduuqa axdiga in daboolka ka horeeya ee karuubiinta baalasheeda fidsatay ee dabada dambe laysaga dhejiyey loo yaqiinay kursiga naxariista innagana waxaa caratirkeenna ah masiixa oo waxaa rasuul yooxanaa uu leeyahay mar kale sida ku qoran isla warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka labaad aayadda labaad sida tan oo isaguna wuxuu dembiyadeenna u yahay kafaara gudka oo kuweenna oo keliya uma aha ee weliba wuxuu u yahay dembiyada dunida oo dhan war maxay wacan tahay ama wanaagsan tahay in kursigeenna naxariista uu noqday masiixa oo ah kii ilaah keenay waxaa qaarkiin laga yaabaa inaanay idinla wanaagsaneen in ilaah uu doortay qaranka reer banu israa'iil haddaba bal aan idin weyddiiye miyaa ilaah iyaga uu u doortay qurux ay dadka dheeraayeen maya aniga qudhayda iima dooranin inaan xaq ahay aawgeed waxaan la fajacaa ruud oo ahayd xaaskii bocas markii ay ku lahayd bocas maxad sida tan iigu roonatay oo aad raalli iiga noqotay jawaabtu ma dhib badna markay inta joogto oo bocas wuxuu iyada ku jeclaaday ama ugu roonaaday waxay ahayd inay qurux badnayd balse saaxiib ha igu odhan xaqnimadayda iyo wanaaggayga ayaa ilaah igu doortay dembiiluhu qurux ma lahan wuxuuna mar waliba u baahan yahay in la huwiyo xaqnimada masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka kun boqol lix iyo toddobaatan ee axdigii hore kitaabkii nebi zakariyah cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo anna markaasaan idhi duub daahirsan madaxa ha la saaro markaasaa duub daahirsan madaxa loo saaray oo dhar baa loo xidhay oo malaggii rabbiga ayaa ag istaagay haddaba duubkan loo saaray madaxa iyo dharkan loo xidhay yeshuuca waxaa ka dambeeya calaamad qurux badan dharka wadaadka sare waxaa ku jira duub madaxa la saarto waxaana markii la xidho ku qoran shaabad ay ku qoran tahay hadalladan waa u quduus ilaah markii uu dharka wasaqda ah xirnaa yeshuuca ma uusan haysanin duubka halka sare ay uga dhigan tahay shaabadda leh waa u quduus ilaah ha yeeshee markii la siiyey dharkii daahirka ahaa waxaanay tilmaamaysaa in ilaah uu isticmaalayo iyo in israa'iil ay u socnaan doonto ilaah oo ay wakhti mustaqbalka ah ilaah u soo wada noqon doonaan markii kiniisaddu dhulka ay ka tagto oo ay sayid ciise masiix kula kulanto xagga samada ayaa israa'iil markhaati ay u noqon doontaa ilaah wakhtiga dhibka weyn uu jiro oo wakhtiga aakhiru zamanka ayaa reer banu israa'iil oo dhan ay wadaaddo ka noqon doonaan dhulka oo dhan haddaan dib ugu noqonno haddaba meeriska cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi zakariyah ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka saddexaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan markaasaa malaggii rabbigu u caddeeyey yeshuuca oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay haddaad jidadkayga ku socotid oo aad amarkayga xajisid markaas waxaad xukumi doontaa gurigayga oo weliba waxaad dhowri doontaa barxadahayga oo anna kuwa halkan taagan dhexdooda ayaan kaa siin doonaa meel aad soo geshid haddaba tafaasiisha labadaasi aayadood way iska cad yihiin yeshuuca wuxuu ahaa nin wasaqaysan laakiin ilaah wuxuu u hayaa furasho uu ku awoodayo inuu nimco iyo naxariis siiyo yeshuuca iminka yeshuuca waa badbaaday laakiin ilaah wuxuu leeyahay haddii aad doonayso inaan ku isticmaalo waa inaad nadiif noqotaa welibana waa inaad jidadkayga ku socotaa oo buu yidhi waa inaad mudici ahaato haddaba ma ahan in ilaah yeshuuca oo keliya uu sidaasi ku leeyahay wuxuu kaloo sidaasi ku leeyahay qaranka reer banu israa'iil wuxuuna adiga qudhaada kugu leeyahay hadalkaas masiixa ayaa wuxuu yidhi haddii aad i jeceshihiin waxaad dhowri doontaan qaynuunadayda sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad marka ay sidaasi tahay haddaba dadka qaarkii bay la tahay marba haddii lagu badbaadiyey nimcada masiixa inay wixii ay doonaan samayn karaan saaxiibtaasi ma ahan wax soconaya haddii aad samaysaan sida aad doontaan kuma aydnaan badbaadin nimcada ilaah waayo bilxaqiiqa waa inaad jeclaataan kii u dhintay inuu ku badbaadiyo haddii aad aqbashay masiixa oo aad ku kalsoon tahay isaga isaga ayaad ku kalsoon tahay oo haddii aad ku xidhan tahay waxaad doonaysaa inaad isaga mudiic u ahaato oo aad samayso waxa uu jecel yahay si kale oo hawshu ay noqon karto ma lahan mana jiro dariiq saddexaad haddii aad jeceshahay masiixa waad yeelaysaa amaradiisa waxaa suuragal ah in dariiqa nolosha masiixinimada aadan la qabsan inta hore laakiin gadaal ayaa wax waliba ay kaaga wanaagsanaanayaan waxaana kula hadlaya ruuxa quduuska ah oo kaaga digaya waxyaalaha aannu ilaah jeclayn laakiin waxaa taasi sal u ah inaad masiixa jeceshahay bal iminkana aynu isla eegno maaddadan kale ee qusaysa muuqaalka biqilka haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkii nebi zakariyah ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka saddexaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddaba yeshuuca oo wadaadka sare ahow maqal adiga iyo saaxiibadaada ku hor fadhiya maxaa yeelay iyagu waa niman calaamad ah waayo bal eeg anigu waxaan bixin doonaa addoonkayga biqilka ah waxa qorninku uu leeyahay addoonkayga biqilka ah waxaana taasu ay sawiraysaa sayid ciise masiix marka uu leeyahay biqilka ayaa taasu ay ka micno tahay masaal tilmaamaya masiixa ishaaciyah ayaa isticmaali jiray weedha ah biqilka marka uu waxyinayay imaanshaha koowaad ee badbaadiyaha bal aynu la soo baxno baalka siddeed boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka kow iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan hoos ku qoran oo jirridda yeesay biqlo baa ka biqli doona oo xididadiisana laan baa ka soo dhalan doonta nebi yeremiyah ayaa weliba ka hadlay isla maaddadaas iyada ah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka saddex iyo labaatanaad aayaddiisa shanaad waa baalka sagaal boqol laba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa soo socda wakhti aan daa'uud u kicin doono biqil xaq ah oo boqor ayuu ahaan doonaa wuuna liibaani doonaa oo wuxuu dhulka ku samayn doonaa cadaalad iyo xaqnimo marka ay halkan joogto ayaa zabuurka siddeed iyo sagaashanaad looga hadlay isla arrinkan markaasoo daa'uud oo addoonkii rabbiga ahaa uu lahaa sida tan wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo dadyowgana cadaalad haddaan ku noqonno aayaddii siddeedaad ayaa waxaa lagu yidhi yeshuuca oo wadaadka sare ahaa maqal adiga iyo saaxiibadaada ku hor fadhiya maxaa yeelay iyagu waa niman calaamad ah waayo bal eeg anigu waxaan bixin doonaa addoonkayga biqilka ah ilaah wuxuu la hadlayaa yeshuuca iyo wadaaddadii kale farriinta uu kala hadlay waa maxay wuxuu ku leeyahay marka la eego mufasirkii weynaa ee la odhan jiray liubold anigu marnaba oggolaan maayo in aan baabi'iyo xafiiskaaga ama howsha aad waddaan waayo ujeeddo fog baan ka leeyahay xafiiskaaga ama howsha aad waddo waxay howshaadu tilmaamaysaa masiixa imaan doona kaasoo sidii aan doonayay u samayn doona howshayda wuxuuna howsha qidmaynta ka dhigi doonaa mid ammaan iyo sharaf leh markii uu u soo biqlo sida laan curdun ah oo xidid hore ka dhalatay haddaan intaasi faalladii gaabneed iyo xigashadii kitaabka uga baxno ayaannu ku soo noqonaynaa meeriskan waxaanan idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad ee kitaabkii nebi zakariya waa isla cutubka saddexaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo bal eeg dhagaxa aan yeshuuca hortiisa dhigay isku dhagax ayaa waxaa ku yaal toddoba indhood rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal eeg anigu waan xardhi doonaa xadharhkiisa oo dalkaas xumaantiisana maalin qura baan ku qaadi doonaa haddaba marka uu leeyahay bal eeg dhagaxa aan yeshuuca hortiisa dhigay ayaa taasu ay ka micno tahay dhagaxii nebi daniyeel u arkay ee ekaanta ku dhacay ee kala burburiyey waana dhagaxii kaasoo aan lagu qorin ama lagu samayn gacmaha bini'aadanka haddaan markaasi idin xusuusiyo ayaan dib idinku soo celinayaa kitaabkii nebi daniyeel cutubka labaad aayadaha afar iyo soddon ilaa lix iyo soddon waa baalka kun boqol iyo toban ee kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxaad aragtay ilaa uu dhagaxa aan gacmo lagu goyn ekaantii kaga dhacay cagihii ahaa birta iyo dhoobada wayna kala burbureen markaasaa birtii iyo dhoobadii iyo naxaastii iyo lacagtii iyo dahabkiiba wada burbureen oo waxay noqdeen sida buunshaha meelaha wax lagu tumo dabeel baana la tagtay si aan meelna loogu helin markaasaa dhagaxii ekaanta ku dhacay wuxuu noqday buur weyn oo dhulka oo dhan buuxiyey riyadii waatan fasirkeediina annagaa kuu sheegi doonna boqorka hortiisa iminkana waxaa nebi zakariyah uu leeyahay isku dhagax ayaa waxaa ku yaal toddoba indhood tirada toddobada ma ahan tiro hufan laakiin waa tiro dhammaystiran marka la leeyahay dhagax toddoba indhood leh ayaa taasu ay ka micno tahay in aqoonta masiixu ay dhammaystiran tahay iyo in xikmaddiisu ay sarrayso kitaabka axdiga cusub ayaa waxaa masiixa laga leeyahay markaynu la soo baxno kitaabkii reer kolosai cutubka labaad aayadda saddexaad sida tan hoos ku qoran isaga waxaa ku wada qarsoon waxyaalaha qaaliga ah oo dhan oo ah xikmadda iyo aqoonta waxaa kaloo mar kale rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka koowaad aayadda soddonaad sida tan laakiinse xaggiisa waxaad ku jirtaan ciise masiix kan inoo noqday xikmadda xagga ilaah iyo xaqnimada iyo quduusnaanta iyo madax furashada weli waxaannu tafaasiil ka bixinaynaa qidcada sagaalaad ee waxyigii nebi zakariyah waxaana kaloo nebiga uu leeyahay oo dalkaas xumaantiisana maalin qura baan u qaadi doonaa miyaa taasu ay dhacday maalmaha kan maya oo hubaal ahaan ilaah weli xumaatooyinkii kama nadiifinin magaalada yeruusaalem ha yeeshee waxaa taasu ay ahaan doontaa mustaqbalka markii sayid ciise masiix dunida u yimaado wuxuu dalka israa'iil ka qaadi doonaa xumaantiisa maalin gudaheed haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa aayadda tobanaad ee baalka kun boqol lix iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay wakhtigaas ninkiin kastaaba wuxuu deriskiisa ugu yeeri doonaa canabka iyo bardaha hoostooda haddaba ilaah wuxuu leeyahay wakhtigaas ama maalintaas waxaana maalintaasu ay qusaysaa maalinta rabbiga sidaannu waxyadii hore ku soo aragnay waana marka ninkood kastaaba uu deriskiisa ugu yeeri doono canabka iyo bardaha hoostooda waxaana taasu ay ka dhigan tahay in dhulka xasiloonaan doono oo waxay noqon doontaa inay nabad ku damaashaadaan maalintaas ilaah ee soo socota waxaa haddaba aayaddii tobanaad ay u dambaysay cutubkii saddexaad iyo weliba cashirkeennii caawa waxaanan ka ogaanay cutubkan saddexaad marka koowaad in ilaah uu nadiifin doono kuwiisa waxaan kaloo ka ogaanay in innagana waa kuweenna masiixiyiinta ahe layna nadiifin doono iyo inaan u baahan nahay in xaqnimada masiixa aynu huwanno maadaama aynan lahayn mid innaga inoo gaar ah waxaa kaloo xaqnimadeennii lagu masaalay sida calal wasaq ah waxaana laynoo xirayaa khamiiska xaqnimada markii aynu aqbalno hadiyaddii ciise masiix waxaa ku qoran waxiyo caaqibo leh oo ilaah uu u fulin doono dadkiisa israa'iil wakhti isaga keligiis uu garanayo waxaase innaga aynu garanaynaa in wakhtidaasu uu noqon doono dhammaadka marka dunida uu ka bilowdo dhibka isaga oo kale aan horay loo arag ha yeeshee wakhtigaas isaga ah masiixiyiintu gaari maayaan oo ka hor intaan la gaarin ayay masiixa la kulmi doonaan
bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu buunku yeeroo laysu soo baxaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu baadil suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bararkii ilaahay darteen loo bireeyaan iyo barakaysanayna masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin